subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha noofembarna waa toddoba iyo labaatan sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda yada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda somalilan oo sii daysay xoghayihii guud waa xoghayihii guud iyo afhayeenkii xisbiga mucaaradka ee waddani
wal waxaan dareemayaa runtii farxad baan dareemayaa inaan xorriyaddeydii dib u helay wakhti aan qoyskayga iyo carruurteydii ugu soo noqdo aan aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
waxaad kalood maqli doontaan dalkan maraykanka saddex nin oo xabsiga laga sii daayey muddo lix iyo soddon sanno ah kadib markii ay khalad u xirnaayeen qaraxyo ka dhacay dalka ciraaq oo keenay dhimashada dhowr qof waxaad sidoo kale maqli doontaan maanta oo dalka maraykanka uu ka bilowday fasaxa mahadnaqa ama tanksgifinka ee dalkan maraykanka balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka
kumanaan reer falastiina ayaa talaadadii shalay isugu soo baxay daanta galbeed maalin ay ugu yeedheen maalintii cadhada iyagoo ka gadoodsan siyaasadda dowladda maraykanka ee deegaamaynta dowladda yuhuudda dadkii dibadbaxayey ayaa taageerada baabuurta gubay dhagaxyana ku tuuray askarta israa'el oo iyaguna ku jawaabay qiiqaylmada keena iyo qumbuuladaha qaylada dheer dibadbaxayaasha ayaa gubay wax loo ekeysiyey madaxweynaha maraykanka donald trump oo ku labisan calanka israa'el waxayna kor u hayeen tabeelayaal ay ku qoran yihiin in xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu yahay dembiilo dagaal
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa maanta ka digtay hay-ado dullin u ah kuwa cadaaladda masar oo ay dhistay dowladda madaxweyne cabdilfataax al siisi hay-adan dhanka cadaaladda iyo amniga ayaa hay-adahan dhanka amniga iyo cadaaladda ayaa loogu cagajugleeyaa laguna weeraraa dadka mucaaradka ku noqda ama dhaliila madaxweyne al siisi sida ay hay-addu sheegtay amnesty hay-addan oo saldhigeedu yahay magaalada london ayaa sheegtay in tan ugu daran ay dadka ka baqaan ay tahay hay-adda adeega amniga qaran waxaa kale oo ay amnesty ka digtay maxkamadaha lagu dhageysto dembiyada argagixisada iyo ciidamada booliiska gaarka ah agaasimaha xafiiska amnesty ee dalka faransiiska katia rox ayaa sheegtay in dowladda al-siisi ee masar ay argagixiso u aragto dhammaan kuwa mucaaradka ku ah ama hadallada dhaliisha xambaarsan ku dira madaxweynaha
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xukuumadda somalilan ayaa sii daysay xoghayihii guud iyo afhayeenkii xisbiga mucaaradka ee waddani iyadoo sii doontoodu ay timid kadib markii ergo iskooda isku xilqaamay ay dhexdhexaadeen ka galeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka dhexdooda haddaba markii la soo daayay siyaasiyiintan ayaa waxaa la kulmay wariyahayga hargeysa khadar maxamed cakule
wal waxaan dareemayaa runtii farxad baan dareemayaa inaan xorriyaddeydii dib u helay wakhti aan qoyskayga iyo carruurteydii ugu soo noqdo aan aan aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadnaqayaa cid kasta oo runtii ka qeyb qaadatay oo hormoodu yihiin ergadii culimada iyo ganacsatadai isugu jiray ee arintaasi galay marka runtii aad iyo aad baan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay darankayguna aad buu wanaagsan yahay maxaad ku tilmaami lahayd ama sawirka qofka ku dhageysanaya bal u sawireen si laydinla dhaqmay
wallaahi si aad iyo aad u wanaagsan baana loola dhaqmay askarta reer somalilan waa askar guud ahaantee duruuf adag ku shaqeysa waa askar qaadata wax boqol dollar ka yar haddana labiyo toban saacadood oo heegana ugu jira shaqadii loo diray inay qabtaan qabanaya askar wanaagsan oo akhlaaq leh oo maxaan ku dhahday macaamilkoodu wanaagsan yahay ayaanu runtii la joognay sagaalkii maalmood iyo sagaalkii habeen ee aanu madheero joognayba aada iyo aadna aanu ugu mahadnaqayno sidii milkaha lahayd ee run ahaantii ay ay ay noo hayeen oo runtii de sidii sharcigu farayay uun ah qof maxbuusa oo lasoo xiday oo maxaan ku dhahdaa sababtu doono qofkaas ha u xidhnaadee dee shuruuc baa ka taalla wadankeenana uga taalla caalami ahaanna u taalla marka runtii inay dad shuruucdaa fahamsan oo ilaalinaya ay ahaayeen runtii aada iyo aad bay u wanaagsanayeen wax dhibaato ah oo runtii na gaadhayna ma jirto dee dadkaygii askarteydii baan la joognay ilaa kuwii saldhigga naga sii qaaday maxaan ku dhahdaa ilaa kuwii markii dambena soo qaadayay maxkamadda nakeno iyaguba dee booliiska ka tirsanaa dad runtii dun wanaagsan ayay ayay ahaayeen oo aan cadhaysnayn sida ragga qaar aan aan aan aan dee ka hadli doono haddii la helan insha allah aad baad mahadsantahay xogaya guud khadar afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani barkhad maxaad dareemaysaa walaa waxaan dareemayaa dee farxad iyo wanaag baan dareemayaa inaan dee xorahay oo xuquuqahaygii dastuuriga ahaa dib aan u helay ilaahay baana dee marka koowaad u mahadnaqaynaa subxaana watacaala awoodiisa de aanu ugu soo baxnay oo bannaankaanu ku nimid saa xogayaa guu sheegana waxaan mar labaad mahadinayaa ummadda somalilan intii qowl iyo qoraal ba noogu hiilisay guddidii ganacsatada ahayd ee iyaduna gashay hawsha iyo taageerayaasha xisbiga iyaga iyo madaxda xisbiga oo aan dee hariyo habeen ka seexan xariga iyagana runtii khadaro wuxuu muujiyey sagaal cisho oonu xidhnayn shacabka somalilan inay dulmadiid yihiin diyaarna u yihiin runtii inay xaqa ilaaliyaan aada iyo aad baana ugu mahadnay maxaad ku sawiri lahayd muuqaalka ama habkii laydinla dhaqmay muddadii xabsigaad ku jirtay walaa laba ciidan baana qabtay ciidanka booliiska runtii de waa ciidan amar khaldan la siiyey bay ahaayeen si aan qurux badnayn bay noola dhaqmeen aniga runtii jeelka saldhiga dhex waan ku dhex xanuunsaday qol waxaa laygu xidhay qolalka dadka dilka geysta ilaahay nama geliyo waxaan ku jiray qolkaa muddo ku dhow soddon minid waan ku dhex suuxay naqaskaa igu dhegay asma aan leeyahay baa igu kacday markay xidhayeenna aflagaado iyo cay iyo qadaf foolxun oo xisbigayga iyo shakhsiyadeyda iyo haybtayda ay ku caayaan kuwa booliiskii ayaa lai geystay ciidanka asluubtuna dee ciidan sharaf leh oo qiimo badan bay ahaayeen intii jeelkaanu ku jirnay si wanaagsan bay janankooda iyo taliyaha saldhiga iyo ciidanka kaleba wixii saa xogayaaguu sheegay sharcigu farayo bay noo fulinayeen dee xisbiguna runtii dadaal dheeraada muddo noogu bixinayay wixii baahiyaadee de noloshayada bays u ah marka de waa waa alxamdulilah
kaasi wuxuu ahaa fayeenkii xisbiga mucaaradka waddani waxaa ka horreeyey xogeeyaha guuda xisbiga labaduba waxay warramayeen waryahayga khadar maxamed cakule iyagoo markaasi u warramay xilli laga soo daayey xabsiga magaalada hargeysa
haatanna dalkan maraykanka xabsi ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayaa talaadadii shalay laga sii daayay saddex nin oo si khalad ah muddo gaaraysa lix iyo soddon sano ku xirnaa xabsi xabsigaasi kadib markii lagu eedeeyey inay dileen wiil afar iyo toban sano jir ah raggan ayaa baaris kadib la ogaaday in dembigii ay u xirnaayeen uu ahaa mid khaldan haddaba faahfaahinta arrintan ayaa maxamed cabdi xasan dheer uu ka wareystay gariiqan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka maxamed saddexda nin kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii ayaa waxaa lagu soo eedeeyey bishii november in ay dileen arday kale oo afar iyo toban jir ahaa waktigaa iyagu waxay ahaayeen lix iyo toban jiro arday kale oo afar iyo toban jir ahaa oo magaciisa dawit dakad la dhihi jiray ayaa la dilay waxaa loo dilay oo laga lagala baxay jackad uu xirnaa oo george town starter jacket oo adi jackad qurux badnad u xirnaa saddexdan qof ayaana maaragtay maalinkii thanksgivingkii sideetan iyo saddexdii loo soo xiday dembigii lagu soo oogay waa lagu helay ilaa waktigaas waxay ku jireen xabsi waxaana hadda la ogaaday in saddexdan qof aysan shaqo ku lahayn dilka shaksigan si qaladana ay u xidhnaayeen muddo soddon iyo lix sano ah waan gartay sidee ay ugu soo dhacday dadka in dib loo ego case soddon iyo lix sano ka hor la go-aamiyey in muddo aba waxaa jirtay in ay soo baxayeen shaksiyaad laga soo bilaabo waktigii dembiga lagu soo oogay weligoodba aan ka tanaasulin oo mar kasta taagan waa maaragtay qalad baa lagu lagu xukumay khalad baa dhacay halaga no halaga fiirsado marka waxaa bilowmay jaamacadaha sharciga dhiga yaa waxay bilaabeen barnaamij la yidhaahdo innocent project ama barnaamijka maaragtay dadka aan dembiga lahayn ee xiran kaasoo dib loogu muraajacaynayo ama dibna looga fiirsanayo dadka xabsiyada ku xidhan kiisaskooda weliba gaar ahaan dadka dembiyada culculus ee sida dilkao kale loo haysto kuwaasoo markii la muraajaciyo qaarkood ay soo baxaysay in caddaymo aan waktigii qofka la xukumayay lasoo bandhigin ay soo baxaan sida waktiyada qaarkood oo kale in d n a oo waktigaa aysan suurtagal ahayn in lagu caddeeyo qofkii dalka geystay oo kale lagu ogaado ama maaragtay in mararka qaarkood caddaymo xeerlaalintu ay qarisay oo kale ay gadaal ka soo baxaan ama in dadkii hadda kahor ku makhraati kacay dadkan oo kale ay ka noqdaan oo yidhahdaan xeerlaalinta iyo booliiskii iyo baar dembi baarista ayaan ugu qasabtay inaan sidaan yeelno kadibna iyagu ay iskood dib uga noqdaan waxyaalahaas oo kale ayaa keenaya in maaragtay dib loo furo waxaa kaloo oon meesha ka madnayn in dalkan maraykanka uu leeyahay taariikh madow oo cunsurinimo oo mararka qaarkood saameyn ku leh iyadoo degmooyinka qaarkood ay madax kasoo noqdeen shaksiyaad aad farta loogu godo inay ahaayeen shaksiyaad cunsuri ah mararka qaarkoodna dadka madow ee african americanka loo yaqaano si ulakac ah dembiyada u saari jiray marka xaaladan iminkaanu ka hadlaynaa saddexda nin ee gobolka maryland sidee lagu ogaaday oo lagu ogaaday inay yihiin dadan dembi lahayn mid ka mid ah ayaa wuxuu u diray xeer ilaalinta maryland oo maaragtay gabadh lafteeda madow ah oo ku cusub lafteeda shaqada ayaa qabatay xilka waxay bilowday maaragtay in ay dib u fiiriso kiisas badan oo dad horay dembiyo loogu soo oogay muddo badan mar walbana iyagu ku adkeysanayay in aysan shaqo ku lahayn dembiga lagu soo oogay xeer ilaaliyahan ayaa maaragtay oo la yidhahdo magaceeda maryland mosby ayaa waxay markii ay soo xilka qabatayba dardar gelisay inay dib u fiiriso shaksiyaadka maaragtay kiiskoodu uusan adkayn ama maaragtay laga yaabo in cadaalad darra qabsatay mid ka mid a saddexdan qof ee la xukumay yaa warqad u qoray xeer ilaalinta isagoo cad warqadaha ku lifaaqay caddaymo qofkii dilay ah qofkii dilay caddaynaya iyaguna inaysan shaqo kulen caddaynaya makhraatiye ka noqdayna la wadaagaya dabcan waxaa ka caawiyey barnaamijkii aan kuu sheegay innocent project taas ayaa loo soo gudbiyey sidaas ayaa dib loogu loo bilaabay baaritaankii waxay ahayd horaantii sanadkan bishii afraad ilaa bishii shanaad ayuu caddaymahan soo gudbiyey intaas maaragtay waxaa lagu jiray dibu baarid iyo dibu eegis waxaana markii xeerlaalintu ay dib u baaratay kiiska usoo baxday in dadkii makhraati ka kacay kiiskan kiiskan saddex nin lagu soo oogay in ay dhammaantood ka noqdeen dadkii makhraatiyada ahaa iskood ay usoo noqdeen iyagoo booliiska iyo xeerlaalinta u sheegaya in waagaas lagu qasbay oo lagu cadaadiyey oo cadaadiskaas uga imaanaya dhinaca xeerlaalinta iyo dhinaca booliiska dambe baaristaba in ay maaragtay raggan dembiga saaraan laakiin nimankaasi aysan shaqo ku lahayn waxbana aysan ka ogeyn siday horay u sheegeenna ay khalad ahayd wixii o dhan markii lasu geeyey waxaa soo baxday shaksiyaadkani inaysan dilin shaksigaas la dilay kun sagaal boqol iyo sideetan iyo saddexdii iyaguna sidaas lagu caddeeyey in ay dembi la-aan yihiin waan gartay si kooban ma jiraa dad dembigii loo haystay loo dilay tusaale ahaan oo markay dhinteen kadib la ogaaday inay dad beri a yihiin way jiraan dad waxaa jira xabsiga ku dhinta dad waxaa jira lagu xukumo dil oo kale oo intii dilkii la marsiiyo oo laga oofiyo xadkii kadibna ay soo baxday inaysan shaqo ku lahayn ma badna laakiin way dhacdaa runtii inta badan kiisaska dib loo furo waa shaksiyaad weli nool oo maaragtay iyagii dalbanaya in baaritaan lagu sameeyo laakiin way jiraan shaksiyaad ama maaragtay xabsiga geeri ku heshay ama maaragtay la dilayba oo dee dil ku xukunaa kadibna la ogaaday in ay maaragtay xukunkoodii uu qalad ahaa waan gartay mar kale si kooban amin sidee dadka dhibaatada hadda aan ka hadlayn oo kale ay ku dhacday muddada xabsiga si khalada ugu jiray magdhow loo siiyaa golayaasha wakiilaha wakiilada ee degmo gobollada kala duwan ayaa waxay kasoo saaraan shuruuc haddii arrintan oo kale dhacdo stateku ama gobolku siduu ula macaamili lahaa ee qofkii mag loo siin lahaa iyo qadarka magta la siinaya intay la eg tahay waxaa xukumaya ee golaha wakiilada ee gobolka uu qofkaasi ku xidhan yahay ee lagu ee lagu hayo marka way kala duwan yihiin laakiin inta badan mag ayaa la siiyaa ee haddana xeer la-aalinta gobolkaasi maryland waxay sheegtay inay la shaqayn doonto golaha wakiilada gobolkeeda si shaksiyaadkan soddon iyo lix sano xabsiga sida qaladka ugu jiray in magdhow la siiyo
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka khadka telefoonka ayuu ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba khamiista berriya waxaa dalka maraykanka ka bilaabanaya fasaxa loo yaqaano thanksgiving amaba fasaxa mahadnaqa khamiista berriya waxaa fasax laga yahay shaqooyinka iyadoo iskuulladuna ay xidhan yihiin ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fasaxani waxa uu caan ku yahay in la qasho shimbirta digrinka u eg ee loo yaqaano turkiga haddaba taariikhda iyo wax dadka maraykanka oo sida gaarka u sameeyaan maalmahan ayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari waxauu ka waraystay sharaf xuseen kulmiye afrax oo muddo dheer ku noolaa dalka maraykanka
waa mahadsantaha nuur waa waa maalin qaran oo fasaxa dalka maraykanka ah oo loogu talagalay in la ducaysto nimcada ilaahay siiyey xoolaha haystaan caafimaadkooda maalintaas waxay ku soo aadaa bisha toban novembar sanad kasta khamiista u dambaysa waxaana fasaxa oo qaran ka dhigay madaxweynihii dalka ugu horreeyey george washington kun todoba boqol sideetan iyo sagaalkii waa gartay marka asal ahaan maalintan loo yaqaano isumahad celinta ama mahadnaqa xaggee ka soo jeedaa marka laga hadlayo dhaqanka maraykanka waxay ka timid dadkii ka yimid dul dhulka ingiriiska ee yurub ee soo gaaray ariga maraykanka ah waxay ka soo degeen gobolka la yidhaha new england oo magaalada boston agteeda ah markii dhulka ilaahay keenay oo baddii soo dhaafiyey ayay waxay la kulmeen ummaddii hore ka soo horreysay ayaga oo midabkooda loo yaqaano redskin ama midabka gaduudan dad ah ayay la kulmeen meeshii dee isku barteen xoole isdhaafsadeen shimbirkan weyn oo layidhaha turkigana loo qalay marka ducadaas meeshaasi ka bilaabatay inuu ilaahay baddaa soo gudbiyey iyagoo caafimaad ay dhulkan yimideen ayagoo dad ka dhiman oo caafimaadkooda dhan yahay ummad wanaagsan oo wax la qaybsadaana ay la kulmeen waayahay marka maxay kaga dhigan tahay dadka maraykanka ah maalinta fasaxa qaran ee thanksgiving maalintaas waxa waaye waa maalin oo qoysaskoo dhan isku imaadaan oo dadka reerka ugu xigoo dhan aa wada casumaysid guryaha waxaa lagu qashaa shimirkan weyn la yidhaahdo turki oo ayaantii ugu horreysay dadkii yurub ka yimid loo qalay ayaa la wada qashaa waa lagu ducaystaa in ilaahay caafimaad sii sanadkan sanadkiisa dambena ilaahay ku gaarsiiyo caafimaad shaqo wanaagsan adiga waa maalin duca waaye inuu ilaahay loo mahad celiyo waxaad haysatid marka waddooyinkii waa mashquul malaayiin ayaa ku safraysa baabuurta in ka badan boqol milyan ayaa la sheegay inay baabuurta ku safraan waddooyinka tobannaan milyan oo kalena ay diyaaradaha ku safraan waa run waaye sababta waxaa keenayo waa marka keliya aada xasuusanaysid meeshaad ka soo jeedid meeshaad ka timid dhulkii aad ka timid dadkaagii aad iswacanaysiin ayeydaa awowgaa wixii nool iyo caruurtii kale iyo walaalaha hal meelaad isku wada imaanaysid dadka badanaa maraykanka hal magaalada shaqo usoo doontay maahan gobolle ka wada yimaadeen hadda sidaa ogtahay magaalada washington aan kula degannahay waa cidla wax jooga malaha kulli waxay lagu aadeen gobolladii iyo dhulkay ka yimideen
kaasi wuxuu ahaa sharaf xuseen kulmiye afrax oo muddo dheer ku noolaa dalka maraykanka nuur xasan nuur nuur bukhaari ayuu uga horrameeyey fasaxa mahadnaqa amaba tanksgivinka dalka maraykanka looga yaqaano nuur haye
sandheere fasaxan waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah shimbirkaas aan sheegnay oo digirinkana u yara eg kana weyn waxoogaa kana weyn xitaa madaxweynaha maraykanka cafis ufdey ma aragtay maalin ka hor ama laba maalin ka hor maadaama in badan laga qalo manaa guryaha marka la joogo aad iyo aad marka sheekada xiisaha leh ee aniga soo jeedata ayaa ah shimbirkan turki ayaa looga yaqaana wadanka maraykanka wuxuna u qormaa sida waa sida magacii wadanka turkiga waa garta marka turkigana waxay u yaqaanaan hindi oo sidii maarag dalka hindiya waa gartay marka waxaa isweydiiyaa bal to hindidana muxuu u yaqaan iyagana bal arrintaa baado googoleka ka raadi waa inaa soo baarna waayahay aad baad umahadsan tahay waa arrin xiise leh nurow waa tahay dhinacaas iyo bariga dhexe haddii aan fiirino sandheere xilli ay dibadbaxyo aan kala joogsi lahayn ka jiraan dalka ciraaq ayaa deegaano dhowr ah waxaa ka dhacay qaraxyo dadka lagu bartilmaameedsanayo kuwaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa qaahiro kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan laxnuuni ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyooday shan iyo toban qof oo kalena way ku dhaawacmeen saddex weerar oo qarax ah oo kala duwan oo xalay ka dhacay magaalada bakhdad ee caasimada dalka ciraaq sida laga soo xigtay saraakiisha amniga iyo caafimaadka ee dalkaasi warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay in saddex qof lagu dilay islamarkaasina shan kale lagu dhaawacay degmada shaaba ee waqooyiga caasimada kadib markii qarax loo adeegsaday mooto gaari kale ayaa ku qarxay koonfur galbeed ee degmada bayaac halkaasoo ay ku dhinteen laba qof islamarkaasina waxa uu dhaawac soo gaaray lix qof oo kale sidoo kale aalad walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qaraxay xaafadda belidiyaada ee bariga magaalada bakhdad halkaasoo uu ku dhintay hal qof afar kalena ay ku dhaawacmeen ilaa ay hadda ma jiraan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi laakiin ururka daacish ama isisa waxay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen magaalada bakhdad iyo gobollada kale ee dalka ciraaq xili mudaaharaadyo cabasho ay ka socdaan dalkaasi tan iyo bishii oktoobar ee sanadkani dibadbaxyada ka bilowday dalka ciraaq kol hore ayaa lagu dalbanayaa in wax laga qabto musuq maasuqa hareeyey hay-adaha dalka iyo in la bedelo madaxda sare ee xukuma waddankaasi ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay ka adkaatay kooxda isis ama daacisha dabayaaqadii sannadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii kadib markii maleeshiyada daacisha laga sifeeyey guud ahaan dalkaasi saraakiisha amniga iyo xeelleerayaasha dalka ciraaq ayaa rumaysan in kooxda daacisha ay bilowday xeelad dagaal oo cusub oo ay ku doonayso inay ku carqaladayso dowladda dalkaasi tan iyo markii laga itaal roonaaday dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dibadbaxyaal isugu soo baxay waddada abuusakhira oo u dhow degmada alcalama ee koonfurta magaalada najafa dad goobjoogyaal ah oo ku sugan aagaasi ayaa sheegay talaadadii ciidamada amniga in ay toogasho ka geysteen xaafadda alraxma oo u dhow waddada karbala laakiin wax dhaawac ah lama soo sheegin isku dhacyada u dhexeeya dibadbaxyada iyo ciidamada amniga ee rabshadaha ka hortaga ee dalka ciraaq ayaa ka dhacay buundo ku taala bartamaha magaalada xilla oo ah xarunta gobolka baabila dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa xaqiijiyey dadka geeriyooday qaarkooda in ay u dhinteen rasaasta nool oo ciidamada amniga ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha isugu soo baxay magaalooyinka karbala iyo najafa xuseen saxnuuni v o a qahira aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen weli waxaad la socotaan v o a washington haatana nuur aan weydiiyey wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu waaweynaa nuur he mahadsanid sandheere xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada yurub oo caawana lasoo gabagabayn doono wareegiisii koowaad kooxaha qaar ayaa xaqiijiyey oo u gudbay wareegga lix iyo tobanka waxaana ka mid ah real madrid iyo weliba atletica madrid kooxihii xalay is arkana waxaa ka mid ahaa galatasaray iyo club ruuj oo hal iyo hal ku kala baxay real madrid iyo paris saint german laba gool iyo laba gool ayay isku mar waayeen waxaana gruubkaasi a ka soo wada baxay paris saint german iyo real madrid oo kaalinta labaad kusoo gudubtay kooxda atlanta ee dalka talyaanigana guusheedii ugu horreysay abid ee tartankan ayay xalay gaartay markii ay laba gool iyo eber kaga badisay kooxda dinama zigreb waxaana atlanta inkastoo ay badisay ay gruubka ay ku jirto p ay kaga dhammaysatay booska ugu hooseeya iyadoo keentay afar dhibic oo keliya isla kooxdaasi ama qaybtaasi waxaa ciyaaray kooxaha manchester city iyo shaktar donest waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool waxaa qaybtaasi kasoo gudbay manchester city iyo shaktar oo manchester city ay kusoo gudubtay kaalinta koowaad gruubka d locomotiv moscow iyo byn livercuson labiiyo eber waxaa ku badisay kooxda livercuson juventus iyo atletic madrid waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda yuve paul dibala ayaana u dhaliyay goolka qaybtaasi waxaa saddex iyo toban dhibic kusoo gudatay juventus boska labaadna atletic madrid ayaa kusoo baxday caawana ee, waxaa jiri doona ciyaaro xiise leh kuwooda ee, isha lagu hayo waxaa ka mid ah napoli iyo liverpool oo is arki doona barcelona oo la ciyaari doonta brussia dortmund inter waxay la dheli doontaa slaviya brag lyon iyo zenit st petersburg ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona chelseana valencia ayay la ciyaari doonta halka ikis iyo lille ay is arki doonaan wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa aniga inta mahadsanid nuur haatana dhinacii heesadaan u gudubno waa heesay wada qaadaan fanaaniinta cabdifataax yere iyo farxiya fiska
jacaylku wadado dixuma ma galo dulliga ma geeyey jacaylku wadado darxuma ma galo dulliga ma geeyey labadeena isla doonay isla doortay qulubal carafi lahaayo qulubal carafi lahaayo labadeena isla doonay isla doortay qulubal carafi lahaayo qulubal carafi lahaayo
heestaasi shimbir iyo fanaaniinta farxii fiski iyo cabdifataax yare ayaan idinkaga tegaynaa inta haddii la idhahdono mar kale dib u kulmi doono maanta waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bakhaari iyo soo saaristii bashiir abikaro idinle sidaas iyo nabadgelyo
dadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantaga u midaysan dadabka ma rumaynay dadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantana u midaysan dadabkan ma rumaynay shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa